asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu weligeenba ama waayo badanba halkan idaacadda star f m sida joogtada ugu kala warqaadan jirnay waana xubinteennii aan ka soo indhadhaabaynay ama ka soo heeminay ama ka soo dhurnay ama ka soo dhabqinnay afkiina hooyo taasoo ah mid haddii rabiid mahayo dhinacii laga eegaba u dhacda waa xubinta mar laga yaabo inay weesh ku saarto oy hawada ku geyso marna laga yaabo inay dhulka inta ku dhigto ay kaa dhigto mid minjo ah marna laga yaabo dhexdhexaad maaragtay gaashaanku u tolan yahay oo haddii eebeed mahayo saryanka tunkiisii ee halabaystay inay kaa dhigto waana xubinteenna murtida ee aan dhihi karno waa midaan haddii rabiid mahayo aqoonin liicliica ama xiisaha iyo durdurada waana xubinteenna aan dhihi karno mataqaana buraaqashada iyo duduma ku ciyaarka waana xubinteenni murtida maanta ee afkeenni hooyo la dhihi karo gundhig ayay u tahay inta badanna waxaan jecel lahay inaan yaro xubnaha aan furfurno ama aan qisooyin u raadinno ama aan mawduucayno balse dadka soomaaliyeed ay wax uga fahmaan kolaan eray ku darno ama aan amuu raacinno ama mahmah igadh ah ama mahmah ku igadhno ama mid kaleentoo sidig ah aannu barbar dhigno xubinteennaas iyadaa ayaan halkan ku wadaagi doonnaa haddii rabbi idmo middeennan maantana waxaa la yidhi ama aan dhahaynaa oo xubintani ay ina leedahay waxaa la yidhi waxaa jiray nin aaqil ahaa oo ahaa qur-aan xumbaar inta badan waxaa laga yaaba inaad xaafidulqur'aan maqasho laakiin qur-aan xumbaar ayaa afka hooye lagu dhahaa oo wixii qofku gabay xumbaar weeye waa qur-aan xumbaar waa xaafidulqur'aan weeye qur-aanku wuu xumbaarsan yahay weye isagaa tunka ku wata oo maskaxdu ku qaatay weeye qur-aankii ayuu xumbaarsan yahay qur-aan xumbaar baa loo yaqaanaa afkeenna hooyo marka nin qur-aan xumbaara oo dee ka mid a ragga qur-aan xumbaarka saxda dadka qaar ba waxay dhahan qur-aan ruug qur-aanka lama ruuge waa la bartaa waana la qaadaa waana la akhriyaa see loo ruugaya cambuula maaha qur-aanku heel waa qur-aan ruug bay ku dhihi ma jiraan waxaas wax afkeenna hooye waa khalad bay ku tahay iyo xitaa mawduuc ahaan sida aad u sheegayso waad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa waa qur-aan xumbaar haddii aad intaa garan weydo xumbaarintaas kugu dhibtana dee xaafidulqur-aan isticmaal carabigii soomaaligu maba kala baxaanoo afkeenna af diimeedi marka ninkaas isaga ah ee ahaa qur-aan xumbaarku wuxuu ahaa nin tala fiican caaqil ah xishooda howlo badan yaqaana marka ninkaas isagaa yaa waxaa isu yimid isagii waxaa isu yimid nin uu garanayo oo haddii eebba idmahayo ah tuug mariyoo madoobeeyey oo halakeeyey ummadda oo sacballeef ah oo haddii ilaahay kuu idmahayo cirbasafan ah oo ahaynba nin caadi ninkaas isagaana aqoon dheer ayuu u leeyahay qur-aan xumbaarkan meesha fadhiya ee ah ninkan werdiya ee ubadiisa iska wata ee dembiga yar laakiin waa qur-aan xumbaaro dee qur-aan xumbaar murtidu kama dhammaato nin xafidulqur'aana murti lagama waayo waa haddii uu quman yahay oo uusan burcad ahayn sida rag fara badan oo burcada rag fara badanoo waxaa jira qur-aan xumbaara oo qur-aanka yaqaana laakiin burcad noqday kuwaas looma baahno waxaan ka hadlayno waa nin qur-aanka yaqaana qur-aankuna xad u yahay xuduudna u yahay dhaqanna u yahay kaa weeye midkaan ka hadlayna marka kiibaa wuxuu ku yidhi anugu hadee qur-aankaan aqaanaa ninkana ma yaqaano laakiin kan waa yaqaanaa si fiican buu u yaqaanaayo xogo badan buu ka haya wuxuu ku yidhi anugu haddee qur-aankaan aqaanaase si maxaa taqaanaa si afar iyo tobankii boqolkaan aqaanaa si yaa kaa akhrisanahay afar iyo tobankii boqolkaan aqaanaa buu yidhi si yaa kaa akhrisanahay afar iyo tobankii boqolka taqaanide yaa kaa akhrisan haddii waa laisu og yahay ma ogtahay kii waa qoslay waana iska dhaqaaqay taasoo macnaheedu yahay waxaadan aqoonin haddii aad tun ka saarato dee dadku inay ku og yihiin oo aan ciduna kaa dhegaysanaynin lagaana akhrisanayn waa si aad uga dhowrasato mucaamalada noocaas ilaa iyo maanta kuwaan waxba aqoonin yaa brofesor iyo hebel iyo oday iyo sheekh iyo bahalkii noo sheegta laftooduna ugaar duuduubanoo ka ninkaasu la hadlay oo kaleenta mahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamkii eb waxaa la yidhi lama huraan waa cawska jiilaal